galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ciidamada booliska somalilan ayaa kusoo bandhigay magaalada hargeysa qaadkii ugu badnaa ee lasoo qabto tan iyo intii sida ku-meel gaadhkaa loo joojiyey qaadka dhammaadkii bishii hore faahfaahinta warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle qaadkan oo lagu soo bandhigay xarunta ciidamada birmadka ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu u ekaaday muuqaalkiisu sidii geed weyn oo hadhac ah oo kale oo la harsan karo hogaanka howlgelinta ciidamada booliska somalilan gaashaanle sare maxamuud ducaale ayaa ka warbixiyey goobaha lagu soo qabtay qaadkan iyo tirada qaadkan lasoo qabtay intaba halkan saaka waxaanu dadweynaha ugu soo bandhiganaa qaad badan oo la qabtay oo ciidanka biliiska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimada gobolka hargeysa iyo gaadiidba wixii aanu ka qabanay iyaga wixii eedaysanayaal dee nidaamka sharciba lamanaysta shimidukuse maxkamadda la geenayaa halkan waxaanu ku qabanay kun iyo shan boqol oo geed oo qaadka loo yaqaano jebiska laba boqol iyo konton geed oo qaadka loo yaqaano fujiska iyo qaad laba kun oo marduufa oo qaadka fududeed las loo yaqaanaa waxaan leeyahay dhammaan qaadkaa iyo dadka wataba sharcigaa la maninayaa waxay sababtuna waxay u dhacday dadku waxay kootababaaniyeen iyadoo muddo gaaban oo dhowr iyo labaatan cishaa qaadka la joojiyey inay sami waayaan oy naf iyo maalba ugu badheedhaan inay khasaaro geeyaan una hoggaansami waayaan sharciyaddii dawladdu ka soo saartay ee xukuumaddu soo dadkooda ugu digaysay hogaanka howlgelinta ciidamada booliska gaashaanle sare maxamuud ducaale ayaa si faahfaahsan uga hadlay digniinna ugu diray shacabka gaar ahaanna kuwa caadaystay buu yidhi in ay amaamiirta jabiyaan lasoo jeediyey ama la gaadhay waa maanta halkan waa lagu soo bandhigay waxaanu kaloo uga dignaa dadka hantida iyo nafta iyo maalkuba waa qaali ciidanka bilaysku waxa kuusu wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta naf iyo maalba ummadda dadweynaha reer somalilan taasoo ay tahay inaannu ilaalinno caafimaadkooda iyo noloshooda iyo maalkooda noocay tahayba sidaa awgeed waxaan leeyahay ciidanka bilaysu ka gabban maayo siina dayn maayo gacan bilan way ku qabanayaan cid alliyaale ciddii u hoggaansami weyda amarada dawladda waxaanu leenahay dadka ka dadka kusii gabbanaya qaadkow ka jooga ka jooga naftiinna ilaaliya hantidiinna ilaaliya ciidanka biliiskana dhibta ka daaya
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka maruudijeex jaamac xaaji axmed ayaa digniinna u diray dadka weli caadaysanaya ku adkaysanaya inay soo kootrabaaniyaan ama si qarsoodiya isku dayaan inay qaadka u soo geliyaan halkan waxaa yaalla qaadkii ugu badnaa ee goob la ysugu keeno ilaa intii la joojiyey qaadka sida kumeelgaadhkaa loo joojiyey qaadkan oo tiradiisa uu inoo sheegay hogaanka howlgelinta ciidanka booliiska jumhuuriyadda somalilan kun iyo toddoba boqol iyo dheeraad kiilo oo qaadka dhaadheer ah laba kun oo marduuf gaadiidka tirada badan ee halkaa aa ka aragtaan saxaafadda kala socotaan dhammaan iyo dadka eedaysanayaasha ah iyo kuwa la xukumayba waxa weeyaan waa dadkii isku dayey inay qaad kootrabaana soo geliyaan dalka waxaan uga mahadnaqaynaa ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan taliyahooda hoggaanadooda saraakiishooda iyo ciidanka booliiska dhammaantiiba hawsha adag ee qaranka u hayaan iyo heeganka ay ku jiraan habeen iyo maalin aanay ka seexan dadweynahana waxaanu leenahay war hantidiinna ha ku khamaarina oo naftiinna ha ku khamaarina oo caafimaadkiinna ha ku khamaarina gaadiidkani waa hanti qaadkan lacag baa laydinka soo siiyo hanti baa ku jirta naftiinnu qiimay ku fadhidaa oo ilaahay baa idinkala xisaabtamaya caafimaadkiinna waa laydin weydiinaya ina bulshadiinna u keentaan waxaa loo jeejiyey qaadkani waa hawl caafimaad inta xanuunkan dunida aafeeyey uu jiro ayaa si kumeelgaada loo joojiyey waxaa loo baahan yahay intaa in dadka damiirkale isxakameeyaan oo bulshadooda aanay u keenin dhibaato iyo guryahooda iyo carruurtooda iyo xaasaskooda geesta kale guddoomiye gobolka maruudijeex ayaa u digay dadu sheegay in ay gaadiidkooda kaxaysanayaan isku dayayaan in ay dhinaca etoobiya ee xuduudka somalilan kusoo qayiraan waxaa ayaamahan jirtay in dad badani uqayilaa tegayeen xadka oo gaadiid badan oo sii socda aan arkaynay dadka haddii ay xishoon waayaan oo ummadda ka xishoon waayaan ninka doonaya inuu xadka kusoo qayilo ee qaadka halkaa ugu tago waxaanu samayn doonaa xeryo lagu karantiimeeyo dadka xuduudaha ka tallaaba oo halkaa lagu hayo waxaa loo baahan yahay ummadda reer somalilan inay isgarab taagaan ciidankooda iyo dawladdooda iyo go'aamada lagu ilaalinayo caafimaadkooda iyo noloshooda hantidoodana aanay ku khamaarin ummadduna ay caqli yeelato caqligu shaqeeyo tirada qaadkan lasoo bandhigay ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee tan iyo intii qaadka si kumeel gaara loo joojiyey ay ciidamada boolisku soo bandhigaan ama ay soo qabtaan boolisku may sheegin tirada dadka u eedaysan ee u xidhan qaadkan iyo tirada gaadiidka hase yeeshe waxay soo bandhigeen gaadiid ka badan oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka kuwaasi oo ah gaadiidka lagu soo qaqabtay qaadkan kala duwan khadar maxamed cakuule v o e hargeysa